bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku hastaysan tahay soddonka bisha abriil sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dibudhac ayaa ku yimid doorashada madaxtinimada maamulka galmudug oo lagu waday maanta inay ka dhacda magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulkaasi iyadoona dib loo dhigay munaasabada doorashada madaxweynaha ilaa iyo saddexda bishan waa bisha mey ee soo aadan doorashada oo lagu waday maanta inay ka dhacdo cadaado ayaa dibudhaceed waxaa la sheegay inay sabab u tahay wakhtiga oo ciriiri noqday iyadoo maalintii shali lagu waday murashaxiinta inay hortagaan xildhibaanada baarlamaanka galmudug balse kowda bisha ayay imaan doonaan mudanayaasha baarlamaanka hortooda si ay u jeediyaan khudbadahooda ku aadan waxqabadka marka ay ku guuleystaan xilka madaxtinimada maamulka galmudug saddexda murashax ee u taagan qabashada xilkaasi ayaa maalinta isniinta ee soo aadan tegi doona mudanayaasha baarlamaanka hortooda halkaasoo ay ka jeedi doonaan khudbadahooda waxaana sidoo kale lagu wadaa saddexda bisha mey inay dhacdo doorashada madaxtinimada galmudug oo loo madalsan yahay in lagu qabto magaalada cadaado halkaasoo ay ku sugan yihiin murashaxiin saddex oo u taagan qabashada xilkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin wafuud kala duwan oo ka qaybgalaysa munaasabada doorashada madaxtinimada galmudug gudoomiyaha guddiga doorashada ah ee maamulka galmudug oo mar ka hadlaya arrintan ayaa sheegay in ay iyagu soo gaareen qayladhaano dhowra taasina ay sabab u noqotay dibudhacyada dhowrka ee ku yimid balse midkan ayuu sheegay inay tahay mid farsamo maanta ayaa lagu wadaa howlaha doorashada inta ka dhiman howlahooda in la qabto iyadoona maalinta beri ah ay noqon doonto maalinta la degeysanayo hadalka murashaxiinta ay jeedi doonaan inkastoo aan la sheegin sababo rasmi ah oo baaqashada ah doorashadaasi dib u dhigtay ayaa haddana gudoomiyaha guddiga waxa uu sheegay in wax waliba oo loo baahan yahay maanta ay dhammaystiri doonaan iyadoona saddexda bisha ay dhici doonto doorashada madaxtinimada galmudug dowladda kenya waxa ay sheegtay in duqeyn ay ka fulisay deegaanka wargaduud ee gobolka gadw ay ku qaarajisay hogaamiye ku-xigeenkii ciidanka ah ee ururka al-shabaab kaas oo lagu magacaabayay cali shangolow waxayna sheegtay in sidoo kale tiro maleeshiyaad ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dileen weerar duqeymaha oo ay ka fuliyeen kaymaha ay ku dhuumaalaysanayaan ee ay ku leeyihiin saldhigyada gudaha gobolkaasi gadow gaar ahaan deegaanka wargaduuda sarkaal sare oo u hadlay ciidanka kenya waxa uu sheegay in ay duqeymahaasi ahaayeen kuwo qorshaysan laguna burburiyey saldhigyo ay ku lahaayeen al-shabaab nawaaxiga deegaanka wargaduud ee gobolka gado oo ku dhow ceelwaaqa waxa uuna sheegay intaasi ay jawaab u aheeday weerarada inta badan fariisimada ciidamadooda ay kusoo qaadaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab sarkaalkan ayaa waxa uu sheegay in duqeymahaasi oo dhacay toddobaad ka hor ay ahaayeen kuwo lala bartilmaamadsada laba saldhigo ku taala gudaha deegaanka wargaduuda wuxuuna sheegay in gebi ahaanba la burburiyey sidoo kale saanad militari oo ay lahaayeen al-shabaab ayaa goobtaasi lagu burburiyey sida uu sarkaal ka sheegay ma jiro ilo wareedyo ka madax bannaan hadalka kenya oo xaqiijinaya dhibaatadii ka dhalatay duqeymahaasi iyo khasaaraha dhabta ee soo kala gaaray labada dhinac sidoo kale al-shabaab weli kama hadlin arrintan labada dhinac ayaana inta badan warar brobaganda ah ka sameeya dhinaca warbaahinta ah marka ay weeraro midba midka kale ku qaado ayadoo al-shabaab tir kor dhowr jeer hore ay sheegtay weerarada ciidanka kenya ay ku qaaday inay ku dishay tiro aad u fara badan halka kenya khasaaraha ka soo gaaray dagaal weerarkii ceelwaaq ay kusoo koobtay wax ka yar labaatan askari halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka ugu sarreeya culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca ee ka arrimiya dhuusamareeb iyo guraaceel ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya haatan ay ku guda jirto sidii ay u dhibaatay lahayd maamulkooda waxa uuna kaga digay inay qaado waddo lamida midii hore waa dowladdii ka horreysay dowladdan ay qaaday dowladda cusub ee hogaaminaya maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu sheekh axmed shaakir waxa uu ku eedeeyey inay tahay mid qaadaysa wadada ay waddadii ay ku luntay dowladdii ka horreysay uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uuna sidoo kale ugu digay inay qaado mid lamida waddadaasi sheekh axmed shaakir ayaa ku eedeeyey in dowladda mas-uul ay ka heeday burburka wadahadaladii ahlusunna iyo galmudug oo u sheegay in dowladda ay qorsheynayso dad aan waxba ka gelin dhinaca ahlusunna ay wadahadallada qayb ka dhigaan waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay dafirayso dowladda dhiiggii ay ku bixiyeen shacabka ku dhaqan gobollada dhexe la dagaalankii al-shabaab ah waxa uuna sheegay taasi inay tahay mid dhibaato ku ah dowladda cusub sida hadalka uu dhigay
leedahay dowladda federaalka soomaaliya oo cusub ku baadayna ha raacin waddadii hore ha raacin baan leenahay waddo wanaagsan qaad waxaan ogol nahay hadalkani ka soo yeereeyay hogaamiyaha sare ee kooxda ahlusunna wal-jameeca ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmo ka hor u burburay wadahadallo magaalada muqdisho kaga soconayay ahlusunna iyo galmudug oo ay garwadeen ka heeday dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana la tilmaamay caqabado dhowr ah inay ka yimaadeen dhinaca ahlusunna wal-jameeca oo ku aadanaa wadahadalladaasi inkastoo ahlusunna ay arrintaasi ku tilmaantay mid waxba kama jiraana madaxweyne maxamed waa cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu maanta kulan kula leeyahay waqooyiga magaalada gaalkacyo saraakiisha ammaanka ee maamulka puntland oo waxaana laga wada hadli doonaa xaaladda amni ee magaalada gaalkacyo muddooyinkii dambena waxaa ka dhacaya halkaasi dirar qorshaysan oo loo geysanayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxaa la sheegay kulanka saraakiisha uu kula leeyahay waqooyiga magaalada gaalkacyo inuu yahay mid diiradda lagu saari doono amniga magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale sidii wax looga qaba lahaa falalka amni darrada ah ee muddooyinka dambe kusoo baahaya qaybo ka mid a deegaanadaasi cabdiweli maxamed cali gaas iyo maamulkiisa ayaa lagu eedeeyey tan iyo markii xukunka uu la wareegay inay badanayeen waxyeelada bulshada soo gaaraysay ayadoo magaalada gaalkacyo ay tahay meelaha ugu badan ee ay ka dhaceen faldambiyeedyada amniga ka soo horjeeda cabdiweli gaas ayaan hore u sheegay in wax laga qaban doono arrintaasi saraakiishaha ciidanka booliska maamulka somalilanna waxay ka hadleen xariga loo geystay mid ka mid a mas-uuliyiinta maamulka waa mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee maamulkaasi waxaana la tilmaamay in xubin ka tirsan wadani ay xabsiga u taxabeen ciidamada ammaanka ka gadaal markii uu ku xadgudbay sida uu sheegay afhayeenka ciidanka booliska somalilan ahna taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka faysal xirsi faysal xiis in uu askariga inuu shaksigan ka tirsan wadani ku xadgudba askariga dhowaana maxkamad la soo taagi doono waxauna tilmaamay eeda loo haysto xeer ilaalinta in loo gudbi doono wadani sare mas-uuliyiin ka tirsan ayuuna ku eedeeyey in dhibaatada iyagu ay hurinayaan sidoo kalena ay qayb ka yihiin ugu horreynba dadka ugu horreeya ee warbaahinta ka cabanaya waxa uuna ugu baaqay ama u sheegay in ay la mid yihiin xisbiyada kale ee ucid iyo sidoo kale kulmiye oo qayb ahaan inta badan aan la mid ahayn sida uu hadalka u dhigay xisbiga wadani wadani ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa wuxuu ka badbadis ay yihiin marka loo eego hanaanka iyo habka ay u dhaqmayaan ciidanka booliska ayuu sheegay in weerar ay ku qaadeen maxkamadda bannaankeeda ka gadaal markii xadgudub uu ku sameeyey mas-uul ka tirsan wadani askari ka tirsan ciidanka booliska maamulka somalilan
hargeysa waa horkeena si loo dhegeysto labada insana ee la kala yidhaahdo sadiiq oo loo yaqaano dhame tu iyo nabiga yunis kadib markii dadweynihii loo fasaxay hoolka hoolkii maxkamadda loo fasaxay inay fadhiistaan waxaa buuq iyo suwaxan halkaa ka bilaabay nimankii ka socday xisbiga wadani oo ay ka mid ahaayeen kuwan hadlaayay ee taxaafadda maanta la hadlaayay iyagoo u adkeysan waayey eedii ay kusoo hoogeen xafiiska xeeraalinta ee gobolka labada eedaysana xidhan kadib eedaysanaha xidhan ee la yidhaahdo cabdillaahi axmed maxamed oo loo yaqaano daamul wuxuu si ula ka ah erda wuxuu si ula ka ah u weeraray taliyaha saldhigga dhexe ee booliiska hargeysa gaashaanle maxamed ismaaciil oo loo yaqaano maxamed casi waxaanu ku yidhi xabad ayaan xabad ayaan madaxa kaaga dhufanaya isagoo sarkaalkaasi uniformida ah oo xilkii iyo waajibaadkii ay qolonka weygmaday gudanaya taasi oo ah mid ka baxsan nidaamka sharciga markii ay maxkamaddii dhamaatay ee laga dareenay ee ninkaa tahdiidda ugeystay sarkaalka booliiska xilkiisa gudanayay ee ciidanka booliisku waxay kusoo dabadeedna nimankii niman abaabulan oo ka tirsan xisbiga wadani oo maxkamadda hoolka fadhiyey waxay ciidankii kusoo qaadeen weerar dhagxaan ulo waxaasi kusoo qaadeen iyagoo weliba dhaawac ugeystay ciidankii booliiska qaar ka mid ah war waxaanu leenahay haddaa xisbiga wadani tihiin dee ha noqonina hasha geeda cunta ee cabaata ayaa noqoteen war ciidanka booliiska iska daaya oo waxaad noqotaan sida asxaabta kale asxaabta kale ayaa loola midtihiin sida ucud wada kulmiye dee loola mid baa tihiin idinka maxaa reejeer booliisku la saaray waxa weeye ninkaa xalila faldambiyeed buu galay taaniid buu geystay weliba maxkamadda dheerama geystay ciidanka oo labisan ninkaas oo labisan oo waajibkiisa gudanaya si nabadgelya baa lagu soo qabtay waanu xidhayahay waxaana si deg dega loo horgeyn doonaa xafiiska xeelaalinta iyo maxkamadda gobolka ee awoodda u leh
warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idiinla socodsiinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu